horta shaqadeena waa cleaning company iyo property management labadaba waxaan ahay waxaan ku bilaabay horta room queen service waa magaca hooyaday waxaan ku bilaabay cleaning service haddan waxaan dhexgeliyay property management iyo junk removal waa kambaniga ugu horey horta kolley london ontario areada haddan raadana canadana as a two services in one place waa naga ha waa laba shaqo inuu hal meel lagu sameeyey waa room queen service companigana waxaan furnay dee two thousand thirteen baa bilaabay alxamdulilah ilaahay xaggiisa waa nagu waafajiyey alxamdulilah adigu way keep growing companigana aad iyo aad buu shaqadiisa insha allah yani u badatay intan sanadkan iyo sanadkii hore qof kastaba doonaya shaqo welcome baan u ahay tiradeena anagu hadda waxaan gaarnay ilaa dhowr iyo labaatan qof shan iyo labaatan qof oo shaqaalaygii bay yihiin soomaali carabay kurdishay waxaa igu jirana hadda colombian baa dhowr qof hadda la shaqeeya
haddana de kolley shaqadina aad iyo aad bay nagu badatay alxamdulilah oo haddana waxaan isleenahayba g t area iyo areada kale wareega oo xaggaas branch ka fura hadduu rabiidmo nagu waafajiyo toronto iyo g t area all of them waata waxaa iga warantaa bal dad badanaa kuu shaqeeyo soomaaliya ay ku jiraan oo soo galooti u badan maxaa kugu dhaliyey in dadkan cusub aad fursad shaqo siiso horta qof kastaba ila shaqeeya waxaan ku idhahdaa morn day wadankan markaan imid cidnina kama aq shaqada janska ugu horeeya qofaan la shaqeeyana ilaa maanta si fiican baan isku xiriisannahay qofka markuu soo dhawaado magaaladan wadankan u imaado ta ugu adag waa shaqa raadinteeda siduu helo mar kastaba janis qofka cusub berty buu igu tahay la siiyo iyo qofka wadanka jooga waan garanaya waa iska hard bay tahay marmar different language baa jira qof spanish spanishka u hadla ama qof soomaaliya oo ingiriisiga aqaanin ama qof carabiya oo ingiriisiga aqaanin adigu taasi mar kastaba waxaan ku caawin karayo waan ku caawiyaya qof dee isku wadan yihiin ama isku af yihiin ayaan isku xidhaa labada qof saas janson dadkan cusuban siiya taas baa igu muhiimsan qof kastaba insha allah rabbilcaalamiin ugu waafajiyo aan ku caawiniyo dadka maantan de janis shaqada ka helaan kambanigeenna waa tahay torontaad soo hadal qaaday iyo magaalooyinka ku hareereysan inaad ka fureysaan xafiisya cusub hadda london ontario iyo magaalooyin kale oo u dhodhow ayaad ka howlgashaan waxaad iga warantaa bal soomaali badanaa degan toronto sidee qaarkood way cusub yihiin dabcan oo wadankii ayay ku cusub yihiin iyo magaaladuba sidee kuwaasi ugu faa'iideyn kartaa iyaguna ay ugu faa'iideysan karaan xafiisyadaasi aada fureysay ee dhanka shaqada ku saabsan horta kolley somaali community mar kastaba waa communitygeena waa garatay bilowgiiba dadka shaqaalaheena ama head officekeena soomaali baa ahaanayaan insha allah iyaguna communityga communityga kolley warbixin ama news ama flyers ama waxay noqotaba waan sameynayna insha allah badida anagu waxaan dhignaa indeed shaqa positionka markaan doonayna haygarayno shaqaalo waxaan dhignaa facebook waxaan dhignaa k g g mar kastaba dee suurtagal qofku ku raadsado shaqo uu ka faa'iideyn karayo inuu shaqo ka helo ayaan dhignaa iyo word of mouth qolley qof qof yaqaana oo kale marmar kuwan cusub dee kuwaasoo kale marmar dad badan ba iska weydiiyaan friend of friends qof kastaba of course taasi wataa ugu muhiimsan walaal inuu qof dee ilaahay nagu waafajiyo janis shaqaa iyo caawin maadan ku caawino qofka inuu xoogiisa ku shaqaysto taas wallaahi bilaahi maaha business ahaan moraal ahaan iyo iimaan ahaan xagga diinteenna waajib banugu tahay qof dad qof kale ku caawiyo waata cumar ugu dambeyntii waxaad iga warantaa bal dad badana jiro oo cusub oo wadanka ku cusub ka niyijabsan qaabka wadanka iyo shaqooyinkooda wadankan waa timid kambanigan sidan u weynaad samaysay ilaa haddana waxaad ku tala jirtaa inaad sii ballaariso maxaad ku dhiirigelin lahayd dadka ku cusub dalkan horta wadankani canada baa aadaa you can everything wadan adag maaha seel qofku moodayey ama dadkay moodayaan un systemka qofka bartay iyo wadankan waxaad doonsayd ka shaqaysid iyo wuxuu rabo haddaad afgaratid ood gaaratid waad ka dhexbaxi karaysaa horta afka ingiriisiga marmar dadku ku adag yahay kaasi waxaan mar kastaba dadkaasaan ku ihahdaa iskuul taga qof kastaba inuu dadaalo oo shaqadiisa ku bantado oo noloshiisaasi horta inuu ku ordo taasi waajib nagu tahay